Caafimaadka degmada Puntland waxay soo wariyeen in hal kiiso cusub oo ku saabsan coronavirus ka cusub ee Woodbury County Talaadadii oo ah saddex kun saddex boqol iyo lixdan gabi ahnaba tirada dhimashada ayaa weli ah afartan iyo afar jir mudo labaatan iyo afar saac gudahood ah oo ka jirtay iowa ku dhawaad afar boqol oo qof adheerid ah ayaa laga helay cudurkan iyo ka badan soddon iyo shan kun sideed boqol markii loo eego websiteka coronavirus ee gobolka ku dhawaad kalabar dadka tijaabiyay cudurka ayaa u daxyay daada toban iyo sideed iyo afartan waxaa jiray todoba boqol konton iyo lix dhimasho ah oo afar boqol iyo hal ay ku xirnayn xarumaha daleylka madada dheer ku dhawaad kalabar xaaladaha wanaagsan waa intay u daxyeysay daadii toban iyo sideed iyo afartan hanti dowrka gobolka wuxuu leeyahay natiijooyinka imtixaanka covid nteen ee barnaamijka iowa toos lama wadaagayo waxda caafimaadka dadweynaha iowa waxaa ta bedelkeeda xogta laga helay state hygenic lab ay markii hore eedeysay laba shirkad oo gar loo leeyahay oo qandarasa la galay gobolka si loo abuuro barnaamijka sharciga gobolka wuxuu u baahan yahay in si deg deg ah lagu wargeliyo waxda caafimaadka dadweynaha iyo in qadashtada dariiqa ah tooskii ahaan ay ka dhigayso xogtii mid u nugul jabsiga iyo khayaanada wasaaradda maysan sheegin sababta natiijooyinka imtixaanka iowa lagu soo warbixinayo si ka duwan macluumuudka kale ee imtixaanka qoral ahaan waxdu waxay leedahay cafiiska qareenka guud ee iowa wuxuu gu-aamiyey in nidaamka waafaqsan yahay sharciga gobolka daraasad ayaa sameeyay jamcada iowa state university ayaa muujinaysay in masiibada safka ah ayaa sameeyin ku yiilaatay shaqla-aanta siday markii hore ka fikrineed waxay muujiyeysay kumaanan dad ah lama tirin inkasta oo aysan shaqeeyin sidoo kale dhalinyarada waaweyn ee daadood uu daxeysta toban iyo lix ilaa labaatan iyo afar ayaa si daran ugu soo gaday khasaaro shaqo kuxuu kale ayaa sida kale sameeyeyn ku yaashay yeeshay oo ay ku jiraan shaqalo dakhligood hoyseysa oo ay ku jiraan shaqaalaha hispanic iyo black saraakiisha caafimaadka ee south dakota ayaa sheegay in inaysan arkayn wax ku soo korda faafitiinka bulshada ee fayraska kadib markii kumaanan kun ay isugu soo baxaan xuska maalinta oryada ee galbeedka gobolka go-aanka christi noam wuxuu dirigeliyey isu imaatinada dadweynaha cusbixiyada lasoo dhaafay waxay ku qabatay dabaalad deygo banaanka dibadada iyada oo aan ku mashquulin balshada mount rushmore bishii luulio saddexda warbixinta south dakota ee labaatan iyo shan kiis oo cusub waxay ahayd tii ugu hoseysay tan iyo bisha april waxay jiray soddon todoba kun shan boqol labaatan iyo afar xaaladood oo toogan iyo boqol iyo sagaal dhimasho ah gobolka madooga wuxuu leeyahay boqol konton iyo lix xaaladood oo toogan iyo hal dhimasho ah gobolka nebraska wuxuu ku soo warameeyey laba boqol sideetan iyo sideed dhimasho iyo ku dhawaad labaatan iyo hal kun afar boqol xaaladood oo wanaagsan oo saddex kale oo gudaha dakota county kun sideed boqol labaatan iyo laba iyo soddon iyo sagaal dhimasho